إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan toban ruux oo yahuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay magaalada tal abiib ee caasimadda maamulka yahuudda weerar lagu beegsaday mas-uul ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa baahisay dardaaranka mid ka mida dagaalyahanadii fuliyey weerarkii dhowaan ka dhacay xerada xalane walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowladda kenya u qabatay waxgaradka beesha waladaay oo ka mida beelaha dega gobolkaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bilaabay qaybinta raashinka wejigii saddexaad iyadoona dad fara badan oo ku sugan jubbooyinka ay ka faa'iidaysteen madaxweynaha dalka jabuuti ayaa booqasho ku jooga dalka etoobiya isagoona la kulmay ra'iisul wasaaraha waddankaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan in ka badan toban ruux oo yahuud ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay magaalada tal abiib ee caasimadda maamulka yahuudda wararkii ugu dambeeyey howlgallada lagu beegsaday yahuudda waxaa faahfaahinaya maxamed cali aadan gabaldhicii shalay oo talaado ahayd waxaa magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka yuhuudda ay martigelisay weeraro dhiig badan ku daatay kuwaasoo lagu beegsaday dad yahuud ah oo ay askar ku jiraan weeraradan oo ah kuwa saddexa ayaa waxay dhammaantood ka dhaceen caasimadda kayaanka sahyuuniga ah waxaana lagu soo warramayaa in weeraradan ay ahaayeen kuwii ugu naxdinta badnaa ee ka dhaca caasimadda yuhuudda sida ay wararku tilmaamayaan waxa ay howlgalladu ka kala dhaceen magaalooyinka bani baraat iyo roomaadkaan oo dhanka bari kaga beegan magaalada talaabiib oo ah caasimadda yuhuudda ugu yaraan shan ruux oo yuhuud ah ayaa lagu dilay weeraradan ka dhacay talaabiib oo ahaa kuwo si weyn loo soo abaabulay halka lagu dhaawacay lix kale booliiska maamulka yuhuudda waxa ay sheegeen in ruux hubaysan islamarkaana watay mooto wuu rasaas ooda kaga qaaday dadka yuhuudda ah isagoona intaa kadib kasoo degay mootada bilaabayna toogasho ka dhan ah yuhuuddii ku sugneed halkaas dadka la dilay waxaa ka mid ahaa askari ka tirsan ciidamada booliiska maamulka yuhuudda kaasoo lagu magacaabi jiray amuur khuuri iyo mid ka mida yuhuudda xoogga loogu deegaameeyey dhulka falastiin muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka oo sida muuqata naxdin weyn ku beeray dadka yuhuudda ah ayaa muujinaya fuliyaha weerarka oo si habsami leh u gudanaya howlgalka isagoona beegsanaya gawaari ay saaran yihiin dad yuhuudda ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda oo ka hadlay weeraradii dhacay ayaa waxay aad u cambaareeyeen falkaas waxayna tilmaameen inay ka duwanaayeen weeraradii hore islamarkaana ay yihiin kuwo amni oo si weyn loo soo qorsheeyey xaalad deg deg ah ayaa lagu soo rogay deegaanadii ay weeraradu ka dhaceen waxaana dad cadhaysan oo yuhuud ah ay isugu soo baxeen waddooyinka iyagoona dhigay bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan weerarada ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda oo aad u cadhaysan ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay weeraradii ka dhacay caasimadda talaabiib waxa uuna ku hanjabay inay tallaabo adag qaadi doonaan dowladda maraykanka ayaa dhankeeda cambaaraysay weeraradan iyadoona ku tilmaamtay inay yihiin kuwo argagixiso waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda washington uu muujiyey naxdintiisa ku aadan weeraradaas magaalada al qudus iyo deegaano kale oo ka mid a dhulka muslimka ee filistiin ayaa waxaa ka dhacay dibadbaxyo farxadeed kuwaasoo lagu taageeray weeraradii dhacay dadka muslimiinta ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn al qudus iyagoona ku dhawaaqayay takbiirta weeraradan ayaa baqdin xoogan oo hor leh ku beeray dadka yuhuudda ah waana weerarkii saddexaad oo muddo isbuuc gudihiisa lagu beegsaday yuhuudda waxaana tirada guud ee dhimashada weeraradaas ay kor u dhaafaysaa toban ruux halka lagu dhaawacay tiro intaa ka badan waa maadsan tahay weerar lagu beegsaday mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay howlgal loo adeegsaday qarax ka fuliyeen gudaha magaalada wallaweyn kaas oo lagu beegsaday mas-uul ka tirsanaa dowladda federaalka ninka weerarka lagu qaaday waxaa lagu magacaabaa cabdulaahi guduudo wuxuuna ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada wallaweyn waa uu dhaawacmay waxaa sidoo kale qaraxaas ku dhintay laba askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa dhanka gobolka bakool ciidamada mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada xudur ee gobolka bakool idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa baahisay dardaaranka mid ka mida dagaalyahanadii fuliyey weerarkii dhowaan ka dhacay xerada xalane cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya maxamed macalin axmed hafow oo sidoo kalena loo yaqaan cabdirasaaq iyo julaybiib waxa uu ka mid ahaa raggii galay dhismaha xalane ee magaalada muqdisho halkaas oo shisheeye caddaan iyo madowba le dhowaan xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku dishay waraysi xalay ay baahisay idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin ee al andalus lagana duubay intii weerarka aan uu ka qayb gelin ayuu dardaarno muhiim ah ku jeediyey ugu horrayntii waxauu la hadlay dadka jihaadka ka fadhiya asigoo ugu baaqay inay allah ka cabsadaan islamarkaas inay jihaadka u istaagaan horta kow daanageg inshaaq muslimiin may bugaa ilaahay subxaana watacaala caaydiis may bilya adlamasankanagay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqitaalu wa kurun lakum wa casaa an takruu shayan wa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shayan wa sharun lakum marka walaalayaal ilaahay subxaana watacaala ma bani waajiba la jihaad jihaadka ilaahay subxaana watacaala jihaadkan ilaahay subxaana watacaala geeg mayba ka dhig ummad fadlisha sharaftiya xadiidka rasuulka keena inshay maybuwa oo jihaadka ummadda dirwat sanaam islaam jihaadka ummadda korosbaarji waay jihaad laagna geega walma socdow ilaahay subxaana caajiskaada wuxuu intaa ku daray in dullinimadu ay sii libadlixaadsanayso amaba ay sii kobcayso inta dadku ay jihaadka ka fadhiyaan loona baahan yahay intaa cagsigeeda lagu dhaqaaqo dullima kabahasan haddii lacag kasangeeya hob ilaahay jihaad isankataan ilaahay subxaana jihaad amasankataan ilaahay subxaana watacaala dulusihin warga xadiiska rasuulka mahay sala allahu aleyh wasalam idaa tabaayactum bilciini haad isan baayacayo waa idinkaarnaqatanki waa khadadkum adanaabul baqar loodii dubsi isan qobsataan wa radiitum bizarri beerooykin isan kaarnaqad oos odataan wa taragtum jihaad jihaadkan sunku tabtaan sala tala calaykum zilla ilaahay dulli aysan gardeelki markan dulligaasna sala sala ku badbaada xataa tarju ilaa diinikum ilaa asan diintina kunadaasan amase jihaadka ilahay sin kuwaaj isan qaadaasan dulligaas masinka bahaw dhinacyada julaybiib uu la dardaarmay waxaa ka mid ah ragga jihaadka ku jira mujaahidiinta may baan dardaaramay mujaahidiinay ilaahay subxaana wataala aydiis yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu waataquu allah lacalakum tuflixuun mujaahidiinay ilaahay subxaana watacaala geega cizi iyo sharaf ilaahay subxaana siinsi jihaadka ilaahay subxaana geega hasin waaji hasin waafaji maa ku waafaqna awood iyo karti ismaakuwa ilaahay sin wasin waafaji may baasin laamda mujaahidiinta ilaahay subxaana watacaala aydiis kawaasa qaadaday yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu sabara jihaadkan geega ka sabara walkaas dhaba isin qobsado dhabkaas geega insa siin deera dhabkaas isan geega kala kulantaan ku sabr ilaahi subxaana wata haddii kahata waa kasta haddii kahata gaaja ku sabr jihaadkan siinka deero dadka ka tirsan maamulada soomaalida ee shisheeyaha la shaqeeya ayuu ugu baaqay inay diinta islaamka u soo noqdaan asigoo sii hadlayay waxa uu shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba leh ee soomaaliya jooga ugu baaqay inay tooba keenaan wuxuu intaa ku daray in haddii soomaaliya ay joogaan amaba ay meel kala aadaan ee laakiin aanay tooba keenin aanay ka haraynin oo ay daba taagnaanayaan uuna horta geega masiinka daba hiraan mayba siinkuku hiraane laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah oo baysaan qaadataan mdaadbes noo badbaadasan laakas ilaahay la qaadowaytana amba jambuurum ee meeli faasew ama meel ad ogtisew mayba taasayn hoobasan diinta ilaahay subxaana ilaahay laasan rumaytaan ilaahaysan awraysan rumaytaan taas noo badbaadasan laakiinse mamaninku badbaadane waan daaquudka ka dhagame waana wadanka roogo amas meel kale seede taas horta muslimka minoo kusugayd hoobastiinka badan noobadan faasan maha laa ilaaha ilaa qaadada ilaahay ismaan rumeeya hoob ilaahay rumeeyo waan ilmaa wana siina jir insha allah meelbaas kuwadan saasiin galan insha allahu tacaala aasaan laa galada julaybiib oo ka dhashay beesha eelay ayaa beeshiisa waxa uu ku baaqay in ay jihaadka kaalintooda ka qaataan weerarkii dhowaan ka dhaca dhismaha xalane ee magaalada muqdisho ayaa wuxuu argagax hor la geliyey shisheeyaha dalka duulaan ku jooga iyo dowladda federaalka ah waxayna taasi ay sababtay in ay laba jibaaraan fijignaantooda iyagoo ka cabsi qaba in weeraro kale oo khasaare u geysta lagu soo qaado wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowlad diini ah u qabatay waxgaradka beesha waladaay oo ka mid a beelaha dega gobolkaas haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya dowladan oo socotay muddo shan maalin ah ayaa loo qabtay qaar ka mid a waxgaradka beesha waldeeh oo degta deegaano hoos yimaada toorotorow ee shabeellada hoose intii ay socotay dowlada diiniga ah ayay odayaashaani ku qaateen duruus kala duwan gebagabadii dowlada ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid a dadkii loo qabtay dowlada waxayna ka warrameen wixii ay faa'iideen iyagoo sheegay inay gaarsiin doonaan dadkii ay ka soo tageen ibraahim maxamed aliila annagoo ka soconno degmada dhadhacla magaca oo awaldiye eh oo degmada tortorow oo ka imaanay dhadhacla insha allahu dowra u imaanay shan maalmood eh insha allahu ku qaadani waxaa ka mid eh marka insha allahu waxayn ku qaadan tawxiidka ka mid eh waa degmadii dhadhaclan ka imaana warseeday walaayada alxamdulilah oo hoos imaayaysa waay akhyaartii reer dhadhaclan ahna marka waa degmada oo alxamdulilah tortorow hoos imaayana marka oo inoogu qabatay walaayada alxamdulilah dowra ostemberiya marka in sha allah aan ku qaadanay kitaabu tawxiid alxamdulilah alxamdulilah waxaan dareyna alxamdulilah alxamdulilah dadkii aan u laaban in wax gaarsiino waa rabnaan insha allah haddii ilahi yidha waxay soo bandhigeen wax ka mida duruustii la baray iyagoona u mahad celiyey walaayada islaamiga ah ee soo qabanqaabisay fursaddii ay wax ku fahmeen laba xadiisoo gaagaaban ayaan kuu sheegaa insha allahu nabigeena maxamed sala allahu aleyhi wasalam waxaa yidhi almuslimu muslim ayaa la yidhaa man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi ninkii carabkiisii iyo iyo gacantiisa muslimiinta ay ka nabad garanaa muslim la yiraa walmuhaajiru muhaajirna yaa la yiraa man hajara maa naha allahu waxayse ilaahay ka reebi ninkii ka reebtoon yani ayaa la yiraa muhaajir waay marka insha allahu walaayadina waa mahadsan tahay insha allahu intaanan uguma oka sidaas macnaha agaaladana allah naga jubiye insha allahu ilahay idinkiisa walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa sii dardar gelisay howlaheeda dacwiga ah ee dadka muslimiinta lagu gaarsiinayo gurmadka diineed guddiga gurmadka abaara ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bilaabay qaybinta raashinka wejigii saddexaad iyadoona dad fara badan oo ku sugan ujuubooyinka ay ka faa'iidaysteen maxamed ciise ayaa ka waramaya weli waxaa sii dardar leh kaga socda wilaayaadka islaamiga ah gurmadka ay u fidinayso dadka ay abaaruhu saameeyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmadkan abaaraha ayaa bilaabay wejigiisa saddexaad waxaana laga qaybiyey degmooyinka wilaayada jubbooyinka waxaa ka mid ah meelaha laga qaybiyey magaalada jilib iyadoona ay ka faa'iidaysteen afar boqol iyo konton qoys fagaaraha lagu qaybinayey gurmadkan raashinka ah ayaa waxaa ka hadlay sheekh balli ilaahay baa mahad iskale walaalayaal kulaylkan aad arkaysaan waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray weeyaan haddana qof kastaa haddana waxa uu ku fadhiyaa risqi ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qadaray oo uu siiyey waxaas way cunnaa oo kala duwan oo aad ku fadhidaan oo aad haysataan waxa weye waa nimco ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka ahaatay weeyaan summa dadka muslimiinta oo walaalihiina ay idiin soo dhiibeen waxaa idiin idaaraynayana waa goya wiilashiinnii waxa weeye xarakatu shabaab almujaahidiin nimcadaa iyadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weye inaad uga xamdisaan baa la doonaya walaalayaa kadib qaar ka mid ah dadkii raashinka la siiyey ayaa iyagana ka warramay dareenkooda xasan aadan rowo waxaan ka imaaday hargeysiiray hadda waxaa walaayadii na siisay saddex loora oo bur bariis sokor iyo laba galan saliid ah kheyr allaha siiyo masaakinta loogu talagalay aad iyo aad waa faraxsana maanta nin hadda beeraha soo shaftay oo guryaha la imaaday oo kalaa nahay maanta aadan ugu faraxsan rabalaanna nagu soo foodley rabalaankii iyo sanadii isku imaata waay farax waa kala daadsana ana kulli raajigna waa isku imaaday magaysa ay tahdaan macalin waan ka imaaday hargeysiirey haddana waan joogaa magaalada jilib waa lii siiyey marka haaf sokor haaf bariis haaf oo bur ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli waxay wilaayaadka ka wadaa gurmadka loo sameynayo dadka ay aba gurmadka loo sameynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen warkan dhegeystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan madaxweynaha dalka jabuuti ayaa booqasho ku jooga dalka etoobiya isagoona la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaas magaalada addis ababa ee caasimada dalka etoobiya waxaa gaaray wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa sheegay in booqasho laba maalmood qaadanaysa uu ku joogo waddanka etoobiya abiy axmed oo addis ababa ku soo dhoweeya madaxweynaha jabuuti ayaa sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan xoojinta cilaaqaadka ka dhexeeya iyaga iyo xaaladaha ka taagan geeska afrika dowladda jabuuti oo uu dhaqaalaheedu si weyn ugu tiirsan yahay badeecadaha etoobiya kala soo degto dekedeeda ayaa aada uga walaacsan dagaalka sokeeye ee ka dhacaya gobolka tigreyga lama oga in kulanka dhex maray geella yaabe lagu soo hadal qaaday colaadda jabuuti kala dhexaysa eritereya afartii sane ee waabey tala dalka etoobiya haye ayaa bariga afrika waxaa ka dhismay isbeehisyo siyaasadeed oo ay jabuuti bannaanka ka taagnayd arrintaasoo shaki badan dhaliyey warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan way dhagayntaa